horta wiilku waa wiilkaygii alxamdulilah rabbilcaalamiin waa wiilkaygii nineteen ninety two ku dhashay dalkaasi laba sagaashanki alxam saddexii sano u dambeysay weynankaasi uun salaada iyo diinta bilaabay markuban buu amaana arinkiio attachid ku afgaansahay masaajidkiyo daba marka ku fadhaa ilmo yaroo iyadu joogay oo diintii bartay uu ficnaa ka bacdi kun iyo laba kun iyo saddexiy tobankii january baa ninkii la waayey intu guursaday gabadhiisa kaxaystay marka xagee markaa lagu sheegay law la waayey xagee ka hesheen warkiisa markii dambe ilaa inteese warkiisa laydeen hargeysuun baan kii oo dhuumanaya oo hodhaal loo diiday in laga kaxeeyo isaga xaaskiisa layidhi xaaskaaga keen magarantaa inaad qabjiyeen kale ayaan in gartay ninkii baa u yimi anagaan maqnaaye reerka u yimi waxa halka waxaa fadhiyaa jooga inankii deefa xuseen waa la soo kaxeeyey gurigeyga la keenaa ma maqan gabadhii baa halkan loogu dhisay labadii basaboor baanu ka qaadnay staafkaygii baanu ilaalay ninkaan waan ka shikirsanaa inuu u socdo magarantaa soomaaliya hala ilaaliyo dhan habeenkiina wuu ka baxsaday gaarkii fourk in the morning ka baxay gaarkii hurda t b s kaan ku doondoonay waxaan ogaanay baashaga telefoon ku damiyo meesha burcalayda
xagee ujeedaa marka
wuxuu sheegay garowi garowi doon basaboort ka soo qaato soomaaliya dan uu safaarada tago ethoopia oo ilaa basaboorradii baa naga lumay safaarada finishka ethoopia basaboorada naga lumay markaa basaboort ku helo uu markaa meesha doona tago marka wax shaki ama kaa galeen marka in uu ku jiro ama howlo uu ku biirayo kooxaha xag jirka maya markuu yidhi waxaan ku socdaa dadku yidhi waxaan ku socdaa meesha layaa mandera oo inanka reerkooda degan yahay jer mandera kenya ayaan ka shakiyey layihi walaasha reerka degan ha u yimaadaan tilka udino inantooda halkan ha yimid hawxu arkay nadiida baan fahmay marka imigration somaliland baan la soo hadlay waxaana inankaas lascaanood kusii soco hala qabto boliiska lascaanood baan loo dhiyo waa la qabtay waa la soo celiyey labadooda waa la xidhay hargeysa yaa lagu xidhay hargeysa waxaana baala telefoonkiisa ayuu la xidhiidhay iyuu ku socday dil buu ku xidhnaa markuu dil ku xidhnaa baa la soo daayey markiiba waxaan u jaray tigid waxaan haloota finland baa la keenay finland booliiskaan u tagnay hooyadii u tagtay ilaa intaa uu maqnaana booliiska waan wada shaqeynay finland waxaan nidhi baasaboorka ayaa ka dhacaya marka hore wuxuu doonaya inuu sanca tago yeman hase haatee baasaboorka fiisa loo siin waayey markaa waxaan nidhi ha u cusbaynaysiina baasaboorka waxayna u yidhaaheen magaanay deb nagma gelin oo deb baan ugu diino xaq buu leeyahy baasaboorkii renewal garay so way u renewal gareeyeen after one month ba turka u baxay saxaaskiisiba marka goormee idinka ahaan markii ugu dambeysay warkiisa aada hesheen kahor intaanu videogan soo bixin anu darson lama lama xidhiirin ilan suuriya tegay lama xidhiirin laakiin faamiliga walaaladii iyo xaaskiisa waa la xidhiiri jireen facebook la xidhiiri jireen dawaa ilaa everyday mostly marka network u shaqaynayo meesha joogo everyday way la xiriirayeen markaa shar darabkoo baashan soo baxday oo la arkay laakiin waxa leeyahay daily hooyo waad garanaysa hooyo qaran saada hooyo daily way jeeg garaysa ha ilaa turkiga tagtay kusoo soontay inay soo maslaxado keento wiilkaagii ood arkayso ood ku dadaashay oo dhinac u batay islamarkaana dowlad islaamiya ayaan u dagaalamayaa leh oo ka mid a dadkii halkaa tegay wadamada dibadaha ka tegay dareen ahaan adigu marka muxuu yahay dareenkaaga ka waalid ahaan horta anu infact an anu ahaan i think matahay gilty laana carruurta yaraa mankatogii hooyadood baa la daaladhacaysaan waxaan ku jiro waxaan somaliland baan ku jiray meeshana waxaa ka maqan waxa weeye waa waalidka haddana waalidku aanan carruurtooda ilaalin aanu meesha ku maqanya ogaanin dee dhibaataasaa dhacaysa markaa hooyadeedi way kusoo maraysatay carruurtu marka waa anugu shaksiyaana gilki baan fiilgaranayaa waxaan tusaya anu aanlesa haddaad joogiheed inkasa qadila waxaa tumay dhaceen baylahada yani islaa carruurtiina state u sameeya carruurta baylahadeerkaasi naga baylahay de waan ka xumay inaanu waxa waxaan arkaay carruurnimo ugeys nineteen ninety three buu dhashay diinta aada uma yaqaano internetku waxaan ka arkay inaad in abtigi u ku dhintay meeshu abtigi dhalay oo ka horeeyey marka waan ka samay fact in arrimahaas dhacaan waalid garanaysa laakiin waan gacan gacantaan ku haynaayo waan soo waan soo maslaxayno waan educatedanno wuu noo soo dhawaa marka hore